cabashada horta dadka waa la qabaa cabashada waa wax meesha ku jiro oo baasboorka aada u qaali u yahay waa ognahay sababo waxaa jiro baasboorkeenna inagu qalabka ma haysano inaga qalabka waxa weeyaan lagu lagu sameynayo oo halkan yaalla waa qalab aada u qaali ah oo dayactirkiisu uu qaali yahay oo waxa uu ka samaysan yahay bogletka uu ka samaysan yahay baasboorkuna waa mid aada u qaali ah taasaa marka waxay keentaa inkastoo innaga aanan jaangooynta maaliyadeed aanan lahayn oo wasaaradda maaliyaddu ayaa dejisay oo soo goysay waxaana lagu fiiriyey qalabka la isticmaalayo iyo bogletkan la isticmaalayo iyo dayactirkoodu iyo waxaasoo dhan la isku daray marka waxaa qaaliga ka dhigaya waxay tahay maxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa waa qalabka la isticmaalayo iyo maadada la isticmaalayo ayaa qaali ka dhiga laakiin waxaan rajeynaynaa in wasaaradda maaliyadda aad dejisay inay iyadu dib ugu noqon doonto oo dadka laga khafiifiyana rajo weyna ka qabnaa laakiin waa dareensannahay in ay uu yahay baasboorku uu qaaliya marka dalal aada u kooban oo yurub ka tirsan iyo dowladda muxuu ah dalka maraykanka ayaan baasboorka aqoonsanayn oo iyagu aan saarin fiisada aan saarin oo warqaday dhexgeliyaan laakiin caalamka intiisa badan baasboorka waa aqoonsan yihiin haddii laga dalbado fiisadana waxaa suurtagal waqti way qaadan kartaa laakiin haddii ay goostaan inay fiisa ku siiyaan oo baasboorka soomaaliga ay fiisa kugu siiyaan waxa weeyaan baasboorkay kuu saarayaan kugu dhejinayaan leannu baasboorkay aqoonsan yihiin marka